haweenka ayaa waxay arrimaha bulshada ay kaga jiraan kaalin wanaagsan soomaaliyana waxaa ka socdaa oo lolo lagu dhiireynayo deegaanka si kor loogu qaado bilicda iyo hagaajinta cimilada si looga hortago nabadguurka xabiibo xuseen cali ayaa waxa ay ka hadashay doorka ay haweenka ka qaadan karaan dhireynta deegaanka maadaama ay bulshadu kaalin weyn ku leeyihiin quruxda deegaanka waybahay walaba waa meelare dhirtu taaseyna haddii dhirto oo neeluguri wayba waa meeli wayba ka dhiyaase filodoro iyo walaasee ka dhiyaasa deegaankana micinaasha walaan weelo wayba waa dhirtu dhirta hadii la oo dhirto la xaalafi wayba waa meelo qaabtori walaase kooyas dadkii maganoolada koran oksijiin feelanamay ku halow kastoo carqalad iyo oksijiinka kasheyna galaas caafimaad hesheeye hobilan fiiriyona manfayla wayba bulshada oo dadka dhirta gurayaan wayba arfadayhi dhirtaasee isku dhaafananba ilaahay irsaagti sidii kaalafaday weydo dhirta xaalafiintii ay dhaafay doorkiioo balaanta ka qaada koran doorshay wayba waa intii wacyigelin iyo walaashay la suubi saas darteelay kugu qayb qaadada koran yoona xilligii hore wayba waa gabdhowal saas ee onay aqoon een lahaayeen ma jirta laakiin hadda maasha allah qof kasta oo gabdho hadda deegaanku noolaan maasha allah xilligii jaahiliyadii way kubahayay maasha allah hadda maamooyinka xataa ku qayb qeybfele ku qaadahayan haajaran aniba ku mid ahaa qofka dadka ku qayb qaadaday dhireynta oo meelasay e kaasay oo deegaankii quruxda iyoonayay taasay ku qayb qaadahay waayo xiligii maraydii wal usaaslin fahansanay male hadda maasha allah tiimbayna oo haduuna oo xaaladaasi uun ka shaqeeyahayna gabdho soomaali walaana darawmaybu waa khaasatan reer baydhow soomaalihaan madilaha kutaw reer baydhow khaasatan wayba lahaa walaay quruxda deegaankiin ha saara faday ogsantiina karaamada korkiinga ka jirtay gabdhow habaha inta tiimka un iska nagnag wayba quruxda deegaankan walaha saaro wali kale shal ogsin xaawo xasan waxay ugu baaqday haweenka in ay door wanaagsan ka qaataan dhireynta deegaanka muhiimada yeelaata wayba guriga hadii xaafada iyo guryo kule hadii oo laka abuuro dhirto guri qurux badanganagade meel handala xiiso koro magaalo qurux badanganagadaas magaalada saas dartiima wayba soomaalidan ka baaqay hooyooyinka in iyo dhirta bayradan iyo anka baaqay gurya iyadan ku qurux baranye saas dartii marka geedo saasa marka hadda waltarshe hadda la ogaadi hadda la fahmi saas dartii marka hadda geedoy saasa lan abuurdahay lan qiimayahay wayba ku qaado koraana guri walba haddii oo saasaydi ee dhirta lanka suubi oo lan abuuro mayba nagade gurigaasaydi guri qurux badan ka nagade si kastaba haatee dhireynta deegaanka ayaa waxa ay kaalin wanaagsan ka qaadanaysaa qurxinta bilicda magaalada